in ka badan kun iyo saddex boqol iyo konton qoys oo ku nool deegaanada waqooyi ee magaalada kismaayo ayaa loo qeybiyey deeq raashiin ah oo ka kooban bariis bur sokor baasto caano timir iyo saliid waxaana deeqda raashiinka ah ay ka timid saldanada cumaan waxaa ka qeyb galay madasha lagu qeybinayay deeqda agaasimaha wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka jubbaland aadan faarax gaarane gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga jubbaland mukhtaar sheekh axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada magaalada kismaayo laajib bare salaada mukhtaar sheekh axmed gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga jubbaland oo loo soo wakiisha deeqdan ayaa ka warbixiyay deeqda isagoo sheegay in ay sii wadi doonaan deeq qaybinta maanta waxaan joognaa hadda arkaysiin buuligaduud meel ku dhow waxaa saldana cumaan noo keentay laba kun iyo afar boqol raashin ah loogu talay reer jubbaland inay afur ka dhigtaan reer kismaayo reer kismaayo raashinkaa loo keenay waa mar walboo soon ah waxaa keenta saldana cumaan aad ayaan ugu mahadinaynaa raashinkaas wuxuu ka kooban yahay bariis bur saliid timir caano iyo sokor iyo baasto wax walba qutulduri uu ka kooban yahay runtii waa raashin dhammaystiran ee afurka ku fiican runtii waxaan leenahay ilaah jasaakum allahu khayr sida wanaagsan ee mar walba noogu keenaan reer kismaayo mar walboo soon ah waxay u keeneen raashinka noocaas ah laba kun iyo afartan boqol maanta waxaan bixinnay kun iyo saddex boqol iyo konton inta kalena waxaan bixin doonaa biri subax hadduu ilaah yidhaahdo waxaan leenahay jasaakum allahu khayr dadka masaakiinta ah ee sooman ee afurka la siiyey waxaan leenahay reer kismaayo saldanad cumaan waxay leedahay jasaakum allahu khayr mar walba say noogu keentana waa aragtaan waana soo dhoweynaynaa aadan faarax gaarane agaasimaha wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka jubbaland iyo naajib bare salaad guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada magaalada kismaayo ayaa u mahad celiyey saldanadda cumaan deeqda ay soo gaarsiiyeen dadka danyarta ah waxaan ka bixinaynaa raashiin loogu talagelay dadka masaakiinta oo danta yar dadkaaseyto ay ugu tabaruceen walaalaha cumaan waxaa kaloo sidoo kale fududaynayo rugta ganacsiga iyo warshadaha way nala taagan yihiin annaga ka degma ahaan waxaan qiraynaa in raashiinkaasi dadkii loogu talagelay oo mudnaa aan siinay waanu ku faraxsannahay cummaan waa kaga mahad celinaynaa garbistaaga ee garbistaagaan walaalahood soomaaliyeed ee danta yar ma ahan markii ugu horraysay ee raashiin caynkan oo kale ay ka bixiyaan magaalada kismaayo ee hareeraheeda waanu ku faraxsannahay waxaana ka rajaynaynaa intaasi in ka badan waxaan rabaa dadka reer kismaayo in cid kasta oo garbistaagto inay u duceeyaan anagoo ku hadlaya magaca wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda jubbaland aan sheegayaa inaan maanta aan marag u nahay aadna aan ugu faraxsan nahay inaan ka soo qayb galno goobtan oo ku taalla waqooyiga degmada kismaayo oo tuulada gologuduud hoos tagta in lagu qaybinayo iyo istanbuulba raashin gaaraya qoysas loogu talagalay kun iyo afar boqol oo qoys in maanta maarata aan ka soo qayb kun kaleetana berri la qaybin doono raashinkaas waxaa noogu deeqay dowladda cumaan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa xaqiiqdiina wakhtigii loogu baahnaa iyo dadkii mudnaa oo ahaa oo ka mid ahaa dadkii abaaraha ay saameeyeen oo labada kun iyo labaatan iyo labada abaaraha xoolaha ay ka dhameeyeen oo ay kuso ku soo qaxay degmada kismaayo duleedkeeda waqooyi xerooyinka barakacyaasha ee luglow iyo deegaanada tuulooyinka dadka dabalta yar ay ka faa'idaysteen aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa